halkani waa a w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegaystayaasheenna sharafta lehow waxaad ku soo dhowaataan barnaamijyadii xiisaha lahaa ee ay idiin soo diyaariyeen codka rajada barnaamijkan wuxuu soconayaa soddonka daqiiqa ina xiga waxaanan hubaa inaad aad iyo aad uga heli doontaan anigoo ah heegan waxaan si khaasa idinku soo dhowaynayaa barnaamijkan anigoo idin leh dhegaysi wacan ugu horreynta barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan ereyga xigmadda leh kadib waxaa inoogu xigaya barnaamijka caafimaadka barnaamijkan caafimaadka waxaa inoo soo jeedinayaa faarax kadib waxaadin maqli doontaan ereyga nolosha kaas oo inooga imaanaya kitaabka quduska bal marka hore waxaynu dhegaysanaaba waa hees
wuxuu kula damacsan yahay ruuxii ay kala durkaan dadaalkaa taaratana idaa doqonkii asiray maanbo lagu daya dadaalkaa taaratana idaa doqonkii asiray maanbo lagu daya
inaad ka hesheen heestaasi iyada miyaad doonaysaa inaad maqasho heesooyin kale waayahay haddaba sii dhegayso barnaamijkeennan haddana waxaynu soo gaarnay wakhtiga aynu wax idinkaga akhrinaynay ereyadii xigmadda lahaa ee uu tiriyey boqor daa'uud waa sabuuradda sagaashanaad ayadaha kow ilaa afar rabbiyow tan iyo kacab kacab adigu waxaad noo ahayd meesha aanu deganaanno intaan buruhu dhalan ka hor iyo intaanan samayn dhulka iyo dunida iyo xataa weligeed iyo weligeedba adigu waxaad tahay ilaah dadka waxaad ku soo celisaa baaba oo waxaad ku tidhaahdaa noqda bini'aadmigow waayo kun sannadood waxay hortaada ku yihiin sida shalay oo kale markay dhammaadaan oo waxay la mid yihiin sida wakhti la soo jeedo oo habeennimo waxaanu filaynaa inaad ka faa'iidaysateen ereyadaas xigmadda leh haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caafimaadka inoo soo jeedinayo faarax waxaana uu ka hadlayaa childrens with aids bal inta ka horreyso aynu dhegaysanno hees
dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanu waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii caafimaadka oonu kaga hadlaynay la noolaanta dadka qaba cudurka aidiska mowduuciina maanta wuxuu ku saabsan yahay caruurta qabta h i v-ga ama aidiska caruurta qabta h i v-ga siday u badan yihiin infekshanka waxay ka qaadaan inta ay ku jiraan uurka hooyadood amase marka ay dhalanayaan dhallaanka h i v qaba siday u badan yihiin waxay isu beddelaan kuwo qaba aidis intaysan gaarin da-dooda laba sano qaarkoodse waxay ahaadaan kuwo caafimaad qaba ilaa intay gaarayaan lix sano caruurta h i v ama aidis qabta waxay u baahan yihiin kalgacayl iyo daryeelid cunto nafaqo leh jawi saxadiisu wanaagsan tahay waa in takhtar loo geeyaa marka ay xanuunsadaan caruurta halis ma aha haddii la xambaaro ama laysu duubo caruurta qabta h i v-ga ama aidiska h i v kuma faafo caruurta kaadidooda caliyadooda saxaradooda ama matagooda cunug h i v qaba m- uma gudbin karo infekshanka haddii uu kuwa kale la cayaarayo ama uu la qaybsado waxyaabaha ay caruurtu ku cayaarto caanaha naaska hooyada waa cuntada ugu wanaagsan ee dhallaanka waxay ka ilaaliyaan dhallaanka shubanka iyo cudurro badan oo kale naasnuujintu waa muhiim haddii ay hooyo- hooyadu ama dhallaanku ama labadooduba qabaan h i v haddii aysan hooyadu aada u xanuunsanayn talaalku aad ayuu muhiim u yahay haddii cunugaagu qabo h i v ama aidis waa la talaali karaa waalid h i v ama aidis qaba ayaa qabi karaa caruur sixadoodu wanaagsan tahay waayo waxay noqon karaan caruur dhalatay ka hor inta aysan hooyadu qaadin h i v ama waxay noqon karaan kuwa dhashay nasiib wanaag kadib markii h i v haleelay hooyadu caruurta sixadoodu wanaagsan tahay waxay u baahan yihiin kalgacayl fara badan mid amase labada waalid ah waa dhimanayaan shaki la-aan waxay noqonayaan agoon waalidiinta h i v ama aidis qaba waxay caawimi karaan caruurtooda saxada wanaagsan haddii ay wakhtigooda siiyaan iyagoo u daryeelaya hogaaminayana ay u sameynayaan rajo haddii ay mustaqbalka u hogaamiyaan sidii qaraabadooda ay u daryeeli lahaayeen ama ay u hagaajiyaan mustaqbalka sidii loo bixin lahaa lacagta ujuurada dugsiga haddii ay suurtagal tahay waa inaa hantidaada u ilaalisaa caruurtaada iyo qoyskaaga ka hor intaadan dhiman qaraabada iyo kuway qusayso oo ka mid ah bulshada waa inay ku dhaqaaqaan u daryeeridda caruurta qabta aidiska hay-ado badan baa jira oo u gargaara laakiinse mas-uuliyadda oo dil dusha iskama saaraan dadka waa inay ogaadaan inaysan qaadan qaadin h i v marka ay bixinayaan dhiig laakiinse haddaad og tahay inaad h i v qabtid waa inaadan dhiig bixin maxaa wacay kadib markii la baaro ayaa la- ayaa ayaa la qubayaa laakiinse haddaad qabtid h i v ama aidis oo aad u baahato dhiig waxaa ka heli kartaa dhiig lasoo baaray oo laga soo miiray dad aan h i v qabin dadka qaba h i v ama aidis qaarkood waxay aaminsan yihiin in daawo soomaaligu lagu daaweyn karo qaar ka mid ah xanuunyada aidisku sababo tusaale ahaan dadka qaarkood waxay dhahaan daawada waxaa loo isticmaali karaa cuncunka daawo geedoodka qaarkood waa qaali waxaa kuu roon inaad lacagtaada ku iibsatid cunto nafaqo leh iyo waxyaabo munaafac leh xusuuso dhaqaatiir dhaqameed jeermiga kama nadiifiyaan sakiima sakiimada ay isticmaalayaan tan waxaa laga qaadi karaa h i v h i v ama aidis sababta keentaa ma aha sixir iyo waxyaabo la mid ah sidaa awgeed ma jiro sixirow daaweyn karaa u tegidda sixirowgu waxay ahaan kartaa qarash fara badan waxaa kaa khasaaraya oo keliya lacag fara badan adigoon ka helayn wax caawimaad ah
waxaan filayaa inaad ka hesheen ama ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi caafimaadka waxaan rajaynayaa inuusan barnaamijkan ku dhaafi doonin marka xiga haddii aad hadda un inagu soo biirtay waxaad inaga dhegaysanaysaa a w r adventist world radio idaacadda codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad doonaysid inaad inala soo xiriirto oo aad inoo soo qorto waraaq adigoo mar- markaasi fikrad ka dhiibanaya barnaamijkan cinwaankeennu waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaad cinwaankeennu waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya haddeer waxaad ku soo dhowaataan cashar xiise leh oo inooga imaanaya buugga nolosha kadib markii aynu dhegaysanno qas- qaasidadan ilaah ammaanka ee soo socota waxaana inoo soo jeedinaysaa mary muusa
xalay baan masiixi arku xamdi baygu waajibay xumaantaydii buu dhintu xamdi baygu waajibay xalay baan masiixi arku xamdi baygu waajibay xinjirtiisii buu igu dhaqu xamdi baygu waajibay xalay baan masiixi arku xamdi baygu waajibay dembigaygii buu xalayu xamdi baygu waajibay xalay baan masiixi arku xamdi baygu waajibay geeridu ka xoog badiyu xamdi baygu waajibay xalay baan masiixi arku xamdi baygu waajibay xabadu ka soo baxayu xamdi baygu waajibay xalay baan masiixi arku xamdi baygu waajibay xertiisii ayaa aragto xamdi baygu waajibay calay baan musiixi arko xamdi baygu waajibay xaqiiqdii ayaan helayo xamdi baygu waajibay calay baan musiixi arko xamdi baygu waajibay ibliskii ayuu xabiso xamdi baygu waajibay calay baan musiixi arko xamdi baygu waajibay cadaabtii xorbaanka aho xamdi baygu waajibay calaymaan masiixi arku xamdi baygu waajibay iimaankaygii baa xasilo xamdi baygu waajibay calaymaan masiixi arku xamdi baygu waajibay xumato dhan buu iga tiro xamdi baygu waajibay xalaybaan masiixi arku xamdi baygu waajibay kitaabkiisii baana xafido xamdi baygu waajibay xalaybaan masiixi arku xamdi baygu waajibay
kanu waa ereygii yirmiyaah xagga rabbiga ugu yimid markii boqor sidqiyaah uu isaga u soo diray fashxuur ina malkiyah iyo safaniyah ina macasiyah oo wadaadka ahaa isaga oo leh waan ku baryayaaye bal rabbiga wax noo weydii waayo nebukadrasa oo ah boqorkii baabuloon ayaa nala diriraya waxaa suurtowda in rabbigu nagula macaamilaa- macaamilaado waxaa suurtooda in rabbigu nagula macaamiloodo shuquladiisa yaabka badan oo dhan si uu cadowgu nooga noqdo markaas yermuyaah wuxuu iyagii ku yidhi waxaad sidqiyaah ku tidhaahdaan rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil wuxuu leeyahay bal ogow dib baan u celin doonaa hubka dagaalka ee gacantiina ku jira ee aad kula diriraysaan boqorka baabuloon iyo reer kaldiyayiinka derbiyada ururin doonaa oo aniga qudhaydu waxaan idinkula diriri doonaa gacan fidsan iyo cudud xoog badan anoo xanaaqsan oo cadhaysan oo aad u dhirifsan oo wax baan ku dhufan doonaa waxa magaaladan degan dad iyo dunyaba oo waxay ku le-aan doonaan bilaayo weyn oo waxaan rabbigu leeyahay dabadeed sidqiyaah oo ah boqorka dalka yuhuudda iyo adleeyaha dabadeed sidqiyaah oo ah boqorka dalka yuhuudda iyo addoommadiisa iyo dadka oo ah intii magaaladan ku hadhay oo balaayada iyo seefta iyo abaartaba ka caymatay waxaan gelin doonaa gacanta nebukadresar oo ah boqorka baabuloon iyo gacanta cadaawayaashooda iyo gacanta kuwa naftooda doondoonaya oo isna seef buu ku layn doonaa oo gacanta inaba uma turi doono umana nixi doono umana naxariisan doono oo dadkaana waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada waxaan idiin hor dhigayaa jidka nolosha iyo jidka geerida kii magaaladan sii joogaba wuxuu ku dhiman doonaa seef iyo abaar iyo bilaayo laakiinse kii baxa oo reer kaldiyiinka idin hareereynaya u gala wuxuu noolaan doonaa oo naftiisu waxay isaga u ahaan doontaa sida booli oo kale waayo rabbigu wuxuu leeyahay wejigaygan magaaladan ugu jeediyey in aan masiibo ku sameeyo ee ma aha wanaag waxay gacanta u geli doonaan boqorka baabuloon oo isna dab buu ku gubi doonaa ereyga rabbiga ee ku saabsan reerka boqorka dalka yuhuuda maqlaa rabbigu wuxuu leeyahay reer daa-uudow aroortii cadaalad sameeya oo kii la dhacay kii dulmay ka samato bixiya si ayan cadhadaydu u soo bixin sidii dab u kale oo ay u hurin si aan inaba loo demin sharka falimihiina aawadiis
casharkaasi inooga yimid bugga nolosha ayaynu ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkeennii maanta waxaad nagala xidhiirteen a w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay aadanaha oo idil waad ku mahadsantihiin dhegaysigii aad ina dhegaysanayseen waxaynu idinka codsanaynaa inaad idaacaddani wargelisaan saaxiibadiin una sheegtaan waxyaalaha faa'iidada leh ee laga kororsan karo haddii markaasi aad doonaysid qoraallo ka hadlaya caafimaadka iyo nolosha qoyska ama aad doonaysid inaad wax ka barato buugga nolosha ama aad fikradahaadaba ka dhibato barnaamijyada aanu halkani ka soo baahino waxaad inoo soo qori kartaa waraaq adigoo ku soo hagaajinaya cinwaankeenna ah codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya aan idinku celiye cinwaankeenna waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya intii aanu hawada ku kulmayno waa heegan oo idinleh sidaas iyo nooli kulanto